Saacadihii la soo dhaafay dagaallo dhowr ah ayay ku ekeeyeen saldhigyo ay ciidamada militariga Itoobiya ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolkaasi. Sidoo kale waxa ay weeraro la beegsanayaan maamulka gobolka Amxaarada uga dhisan dowladda Itoobiya, waxaana meelaha dagaaladu ka dhacayaan ka mid ah gobolka Gondher. Jabhadda Fano ayaa sheegatay in dagaalladaasi gelinkii hore ee shalay ay kula wareegtay gacan ku haynta magaalo hoos timaada Gondher. wararka ayaa intaas ku daraya in Fano inta uu dagaalku socday ay go'doomiyeen waddo istiraatiiji ah oo ka soo baxda Bahridaar taas beddelkeeda xukuumadda Itoobiya waxay sheegtaa in ay soo afjarayso jabhadahaasi oo ay ka mid tahay jabhadda Fano oo iyadu ah midda ay dagaalka ugu adag kala kulmayso si kastaba Fano ayaa muddooyinkii u dambeeyey kordhiyey weerarada ay kaga soo horjeedaan maamulka Itoobiya ee uu hogaamiyo Abiy Ahmed Itoobiya ayaa wajahaysa dagaallo xooggan oo dhanka gudaha ah islamarkaana uga imaanaya jabhadaha ka soo horjeeda ee ay siyaasadda isku hayaan isku soo wada duub oo dhowaan ayay ahayd mar sidan oo kale Fano ay weerar ku qaaday xarumo ciidamada Itoobiya ay ku lahaayeen gobolka Amxaarada halkaas oo ay kula wareegeen magaalooyin istaraatiiji ah iyo hub badan taas oo ay khubarada ka faalooda arrimaha militarigu sheegayaan inay si weyn u xoojinayso awoodda Fano xilli dagaalada ay kula jiraan dowladda Itoobiya ay sii xoogaysanayaan